that of supportive legislation, including by the National Assembly.
kulankan oo ay baraasaabada dalka ay ku lahaayeen magaalada mombasa oo saddexdii maalmood ee laga soo gudbayay darada lagu saarayay arrimo ay ka mid yihiin dardargelinta shaqooyinkooda iyo sidai u dooran lahaayeen guddoonka guddigani ayaa si rasmiya waxaa usoo xiray muuse sultaangula guddoomiyaha golaha shacabka galinkii dambe ee sabtidii shalay ahayd ayaa kulankani waxaa lagu doortay aanway guru baraasaabka ismaal goboleedka karinyaaga inay noqoto gudoomiyaha guddiga golaha baraasaabada dalka iyadoona sidoo kale gudoomiye ku-xigeen isna loo doortay axmed cabdulaahi baraasaabka ismaamul goboleedka wajeer gabagabadii kulankan ayaa waxaa lagu soo bandhigay qorshaha shanta sana ee soo socota ay ku shaqayn doonaan golaha barasaabada ee dalka waa kan barasaabka ismaamul goboleedka gaarisa nadiif jaamac aadan oo isagoo si gaara ula hadlayay warbaahinta haysta faahfaahin dheeraada naga siiyey bismi illahi raxmaan raxiim waxaa halkan maanta aan ku soo gabagabaynay shirkii saddexda maalin noo socday annaga oo ah gabanayaasha iyo dafid gabanayaasha waddanka laga soo doortay shirkaas oo run ahaantii aan kaga hadalnay howle aad u fara badan oo qiimo leh howlahaas way ka mid yihiin si caam ahaan ah devolutionka ama dowlad goboleedka waddanka dowlad goboleedka waddanka ka jiro ilaa iyo goorta la bilaabay toban sano ka hor wixii qabsoomay wixii u hirgelay wixii maaragtay hagaagay wixii maaragtay dibla ka dhacay iyo iyo dhammaan macnaha devolution meeshii uu gaaray iyo meeshii laga rabay iyo waxyaabihii la xaqiijiyey horasaan ka hadlaynay kulankan ayaa intuu socday sidoo kale waxaa loogu magacaabay guddi ka kooban lix iyo toban xubnood oo uu ka mid yahay baraasaabka ismaul goboleedka gaarisa nadiif jaamac aadan oo isna loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha guddiga horumarinta deegaanada xoolodhaqatada oo gobolka waqooyi bir ka mid yahay kahortagida masiibooyinka waxaana uu sheegay in gobolka waqooyi bari abaar xoogan ay haatan ka taagan tahay ay ku dadaali doonaan sida wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkaasi
marka doorashadaas xitaa waxaa ka mid ah waxyaaba ay soo saartay in aniga oo kale maalan aan la ii doortay inaan chairman ka noqdo committeeda u xil saaran waxqabadka ama sidii loo xoojin lahaa howlaha ku saabsan kauntiyaasha kala duwan ee abaaraha ay waxbaad wax maarata intaba dhib u keenaan kuwaas oo ay ka mid tahay gaarisa mandera wajiir isyeelo marsabit ilaa iyo tanriva iyo kuwo kaleba inta loo aqaano weeyaan macnaha arid iyo semi arid countiska ayaa anigu madax liiga dhigay marka aanoo rajaynaya insha allahu tacaala inaan wax badan aan howlahaas maarata aan aan ka qabto oo aan u istaago sidii countiyaashaas waxa ay dowladda keli ay ka helaan keli ma ahe in wax alla wixii aan la qaban karno ama lacagaa meelo kale oga raadin karno ama siyaabo kale maarata howlahooda loo maarata loogu maarata dhaqaale loogu raadin karo inaan ka shaqeeyo oo anigu howlahaas aan xilkeeda aan la wareegin hadalkiisa ayaa isagoo sii wata nadiif jaamac aadan baraasaabka ismaul goboleedka gaarisa waxa uu sheegay inay hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari aada ugu faraxsan yihiin inay helaan xil muhiima oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha barasaabyada ee dalka isagoona u hambaliyey axmed cabdulaahi baraasaabka ismaul goboleedka wajeer oo loo doortay inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka golaha barasaabyada ee dalka dabcan waxaa kaloo doorashada maanta ayadana ay noo soo kordhisay oo anaga anigu rag aan ku jiro aan welibana aada ugu istaagnay maarata in saaxiibkay axmed jiir axmed gabana wajiir uu noo noqday deputy vice chairmanka councilka macnaha qofka labaad ee councilka ee chairmanka ku xugo ayuu noo noqday ama maarata aan usoo qaadanay taas aydan tegeen run ahaantii guul gooni ah maxaa yeelay jagadaasna jaga muhim weeyaan oo waxyaaba fara badan isla qaban karno